shacabka ee taba loo geysanaayo waa wax zaa'id ah wax jira waaye inta dhibaatooyinkaas haddaba sida saxda ah maraan dabagal iyo waxawaalaha ku suubinay waxaa noo xaqiiqsatay ama aan aniga ogaaday in inta badan waxa dhibaatooyinka degmada gudaheeda ama hareeraheeda ka geysanaya eeba yihiin ee adigii amniga oo loogu talagalay in ammaan degmada ay sugaan ama shacabka ilaashaan loogu talagalay isla ayagaa dhibaatada geysto waxay suubiyaan inta mootooyin kiristaan degmada banaankeeda beeraha u baxaan dadka beeraha ka qafaashaan leeyihiin odahayna wacda aa lacag intaas nala soo tuuro odayaalkii kasoo dacwooday warqada iga keena waa haayaa oo waan gudbiyey weliba iskuma akeenin maxkamadda ciidanka qalabka sida u gudbiyey waxaa kaloo u gudbiyey heer ilaalinta ciidanka qalabka sida maxkamadda sare iyo maxkamadda darajada koowaad intaba waa u gudbiyey waxaad u moodaa mar oo barnaamijkaas uu hadda ka hor u dhacay mar aan aan saraakiisha qaar aan hadlay ku sugan degmada afgooye oo aan ku yidhi dadkii ama shacabkii cashuurnada anagu waa ka qaad amniga ah ee degmada afgooye horta degmada afgooye ama gobolka soomaalida aad iyo aad ayuu dhibaata u qabaa gaar ahaan anigu degmada afgooye hareeraheeda intoos timaal ayaan ka aragnaa for example wadada aadad baafeed waxaa taala intaasoo isbaaro ee u taala military gudaha laftirkeeda saraakiisha laftirkooda u taalaa intaasoo isbaara ilaa sagaal isbaara ayaa daran barnaamijkaana sidiisa boqol dabada ku haya mubaaraadka shacabka ee suudiyeen oo talada saldhiga kula kaceen talada saldhiga degmada aana maaliyad u ahlaabaa si aad u fiiriso barnaamijkaas sida saxdaa madaxda ay qusaysanaayo waa usoo gudbiyey waxaan sugaynaa dowladda dhexe inay tallaabo ka qaado wayna ka dhiibiyeen oo ay ka xanaaqeen barnaamijkaas waxayna ballan qaadeen shacabka si degdeg in loo badbaadin doono madaxda sare iyo maxkamadda ciidanka qalabka sida intaba isla markii wadaarada la fadhiya telefoona iyo meelaha dirdireen marka sidaas daraaddeed waxaan rajahaynaa insha allah si wadajir ah wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiirka ku-xigeenka arrimaha wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyihii gobolka anigoo gudoomiyihii degmada ah iyo saraakiil ka socota dowladda dhexe iyo maxkamadda qalabka sida dhammaan in afgooyi mar dhow la yimaado hadduu ilaahay diidin maanta ufdamkiisa dhacdooyin ayaa ka dhacay degmada afgooyi dil ah in gurigiis lagala baxay oo loo dilay shalay nin maanta watiyo oo magaalada laga kaxaysto la dilay sidoo kale maanta nin kale waa la dilay reportada isoo gaaray sabrada madoodka dhammaan waa lagasoo gudbiyey ana rajeynaya sabtigi sidoo kale dhacdooyinka shalay iyo maanta ka dhacay degmada inaan maxkamadda danba labaad ku celiyo marka waxaa la dhahayaa haddaa fiiriso ciidanka halkaas joogana boqolkiiba toban ama toban iyo shan ayaa ciidan dowladeed ah inta kale waxay ku tilmaamayn saraakiisha ciidan askari marooday ku tilmaamayn koley marka taasi ufiiris waa abaabul had kale ah ama maleeshiyaad guuyaan oo maleeshiyaad ah sababto ah niman boolis ah ma aha laakiin waxaa la socdaa waa booliska saldhiga degmada afguuyo taliyaheeda ayaa dhibaatada inta badan hormuudka sababto ah taliyaha saldhiga degmada afguuyo waxaa laga rabaa in gudoomiyaha la shaqeeyo gudoomiyaha lama shaqeeyo lama shaqeeyo wax badan ayaa ku dayay in aada la shaqeeyana shacabka wax badan wax badan ayaa ka shaqeeyey taasi waxay keentay anigu laftirkeeda gudbiyaha in bixisi lagu suuq lagu suuqi ayaa keentay insha allah mar dowla dowladii waa soo gaarsiinay aada iyo aad ayaan ugu xumaadeen maantana golaha wasiirada ee dalkooda dhamisaaha uga hadleen gudoomiye soo uma muuqatid qof quus ka muujinaya xilkiisa oo culays badan uu saaray soo uma muuqatid qof ka quusay inuu wax xukumo oo dhibaatooyin badan lagu sameeyey shacabkiisa
horta dowladnimada dadka waxaa rabaa in ay fahmaan midka hadduu mas-uul yahay shacabka hadduu mas-uul u yahay oo goosaar u yahay qofka waxaa la rabaa markii mas-uuliyad loo dhiibo ama kursi la fariisiiyo macnaheedu maaha kursigana isaga uu leeyahay kursiga waxaa loo fariisiyo inuu shacabka goosaar u yahay ugu adeego kama jirto kama jirto wax badan baa isku dayey wayna soco weysay hadda ka horna waxaan xasuustaa gudoomiyihii iga horreeyay ee degmada afgooye xaaji gaawow mar buu xilka igu wareejinayay uu fadhiyey wasiirka arrimaha gudaha hortiisa wuxuu ka caddeeyey inuu ka shaqeey waayo muddo laba sanaa asoo guddoomiye ah ee adaha amniga ee degmada afgooy ku sugan uu wasiirka hortiisa kaga caddeeyey wasiir ku-xigeenka amniga dowladda koonfur galbeed ayaa fadhigaas ka mid ahay wasiirka macdanta ayaa ka mid ahay oo koonfur galbeed wasiiro badan ayaa ka mid ahay kala wareejinta xilka markii loo dhiibaay wuxuu caddeeyey guddoomiyihii hore in shaqada degmada ama maamulkiisa degmo ay ka shaqeyn waayeen saldhiga iyo ciidanka birmadka ah iyo daraawiishta
ee, godo- go- godoomiye waxaa nagu maqaala in degmada ee afgooye inta badan lagu arko meedad aan la ogeyn cidda disha arrintaas ayaan jeclahay inaad noo ifin Ee, sida saxda ah ee, marka anigu ee, mas-uulidda ee, ama ee, guddoonimada ee, lagu wareejinayay ee, ee, ee ahayd shan iyo tobanka bishii lixaad ee, awaa- halka lagu wareejiye shan iyo tobanka bishii lixaad ee, laba kun shan iyo tobanka ayaa lee magacaabay Ee, shan iyo tobankana waa lagu wareejiyey Ee, dhacdooyinkaas way jireen ee, inta badan shacabka dad aad iyo aad oo loo sabrangeliyo aan waxba ka hadlin ayay ahaayeen Ee, shaqooyin badan aniga aan qabtay markani kulamo badan shacabkaan isu- xiriirka shacabka markaan badiyey waxaa ilaahay suurageliyey shacabkii inay hadlaan sheegaan waxa ninka dilka geystay ee dadkay ahaayeen inay sheegaan taasna hadda waxay koosgaraysay dadkii in la beegsado Ee, waxaa dadka hadda inta badan oo beegsanayo waa ciidanka degmada ku nool degmada amnigeeda inay sugaan loogu talagalay oona u badan maleeshiya beeleed ayay u badan yihiin ciidan qaranna ma aha inta badan ciidanka booliska oo qaranka ah boqolkiiba shan iyo toban ilaa labaatan ayaa ciidan sax ah inta kale waa maleeshiya beeleed hubkoodii haysta dhan cid ka amar qaadata aysa- haysan jirin qorigooda aa madax u ah qorigooda ayaa wax kasta u ah marka eh, insha allah waxaan rajeeyaynaa dowladda dhexe maanta waa soo gaarsiinin ayaga gudoomiyaha wax badan eh, maanta dadka dacwooyinka soo gaarsiin marka kooda ugu qabsadeen Eh, dhacdooyinkaas mar hore soo gudbisadeen waa sax oo waxaabaa hubin marka hadda kadib alxamdulilah waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay shacabkiioo maanta naqday shacab runta sheegaayo shacab qoraal soo qoranaayo dacwadooda baxsanaayo wixii runta aan ka hadlaayo shacab aan hadlin ahaw marka hore u tagay alxamdulilah shacabka hadda waxaad u moodaa boqolkiiba lixdan toddobaatan inay sida saxda sheegayaan ninka shalay la dilay shacabku waxay xaqiijiyeen ee iisoo gudbiyeen dadka qaar deegaankaas degnaay ninkaas inay dileen ciidan ka tirsan birmadka iyo daraawiishta sidoo kale nin maanta gurigiis lagala baxay ee, xaafad loo yaqaano haqayla ee, dadku waxay xaqiijiyeen shan ka mid ah inay birmid ahaayeen todoba ka mid ahana ay ahaayeen daraawiish ciidankaas oo ciidan la yaqaano degmada jooga yihiin Eh.
Ee, shalay hadda shacabka sheegi jirin dhibaatada loo geysto maanta alxamdulilah way dhiidan yihiin way hadlaayaan wayna sheegayaan aniguna garab ayay yihiin anigana garab ayaan u hay Ee, godoomiye haddii shacabkii ah xukumaysay midba haweenkii ee inta guriga lagala baxo banaanka lagu dilayo qaarna aad sheegtay handadaad wax looga qaadanayo marka maxaa ku qorshaa oo adigu haddii hooshaas aa wax ka qaban weyso oo go-aansatay inaad samayso horta sida saxda ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya anigu kashaas oo la imaanaysa anigu alreed waxaan leeyahay shacabka codkooda inaan gudbiyo dhibaatooyinka meesha ka jira maamulkayga koonfur galbeed soomaaliya ama dowladayda inaan u gudbiyo waayo hadda dowladda dhexe oo quseeya oo dowladda maamulka koonfur galbeed hastaqbiyo dowladda dhexe waa dowladda qaranka soomaaliyeed Ee, waxay ciidankaanna waa ciidan qaran oo boqolkiiba labaatan ah Ee, wa- anigu waxaan leeyahay u keliya inaan soo gudbiyo dacwadii qaado dabagalo ka shaqeeyo shacabka dhibaatada in laga qaado laga daayo qorshaha ama wax wax kubedelka wuxuu ka imaanaya wasaaradda arrimaha gudaha koonfur dalka soomaaliya Ee, gobolka ayaa aniguna ii keeni doon haddii ilaahay diidin qorshihii barnaamijkaas lagu bedeli lahaa dowladda dhexe ee cadaawadaas way qaadaya haddii ilaahay diidin aad iyo aad ayay ugu caroodeen golaha wasiirada aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya sida quruxda leh maanta golaha shirkooda oo golaha wasiirada ee ugu hadleen dhibaatadii aniga aan u gudbiyey sida saxda ay ugu qiiroodeen oo dhammaantooda ugu caroodeen eena u doonaan eena ugu istaageen in dib loo afgooy dhibaatada taalo laga hadlo dhibaatada afgooya taalo shan iyo labaatankan sano wax soo marnaa wax hadda islaamka ama islaamnimadana ahna ma aha soomaalinimana wax dhaqan ah ama caado uleenayo ma aha waraaqad waxaa soo gaartay dadku dacwoonayo oo tiradooda intaas laha gaadiidley iyo dumar iyo shacab isugu jiro oo maalinta axadda ahayd ee oo bishan ay ahayd ee, ee, waxay ahayd ama bisha sagaal toban kun iyo toban ahayd dad waxaa la arkay oo saldhigga soo doortay ee markaa weydiiyey igu yidhi waxaana lagu qabsaday ee, beeraha salaaxa degmada korkeeda ah ee ciidankana qabsaday raggana waxay ku yireen boqol doolar tuuro ama labadaas dumarkana waxay ku yireen sidoo kale boqol doolar ama kufsi wax weligeedna soomar soomaalida lagu yaqaanana ma aha waxaas wax diinta islaamka ee ogashahayna ma aha wax anagana aan yeeli doonana ma aha wax aan dul qaban doonana ma aha waxaan naga sare socoshana imaan doonta ayaan sugaynaa hadduu ilaahay diid insha allah